faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan ay khaaradta dhegeysanaysa ay kusoo dhawaada warka duhur ee reediyo cado qodobada ugu doorkaroona duhurnimada maanta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu dooroon maamulka puntland oo shaaciyey qofkii ugu horreeyay dilaaga safarka ee coronavirus ugu geeriyooda deegaanada maamulkaasi danjirihii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa soomaaliya ku geeriyooda waddanka tanzaniya faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay magaalada xeebeedka marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose iyo dad loo soqo qabtay qaraxaasi fatahaad webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeelle ee dowladeegaanka soomaalida ethoobiya oo sababay khasaaro iskugu jira naf iyo maalba maamulka gobolka banaadir oo cudurka safarka dilaaga ee coronavirus ka buufiyey suuqa bakaara ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo dowladda maraykanka oo dowladda shiinaha ku eedeysay in caabuqa covid sagaal iyo toban ay ku samaysay sheebaar ku yaala magaalada wuhan ee waddanka shiinaha intaasi waxaaynu qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee reediyo cado goorra u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad ee mey sanada laba kun labaatanka dhegeystayaasha ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhidhow waxay naga dhegeysan karaan aalada dhirarkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic eber magahartis dhegeystayaasha ku sugan cadaadiyo deegaanada ku dhidhow waxay naga dhegeysan karaan aalada dhirarkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic shan magahartis halka dhegeystayaasha caalamkana nagala jaan qaadi karaan aalada tabita tooska ee lefstrinka iminkii haatan warkii oo dhan maamulka puntland ayaa shaaciyey qofkii ugu horreeyey ee dilaaga safarka ee coronavirus ugu geeriyooday deegaanada maamulkaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland doctor jaamac faarax xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda maamulkaasi gaar ahaan cudurka safarka ee covid sagaal iyo toban ugu horeyn wasiir jaamac ayaa xaqiijiyay in qofkii ugu horreeyay xanuunka ugu geeriyooday deegaanada maamulkaasi waxa uuna tilmaamay in ruuxaasi looga shakaysaa inuu qabo caabuqa covid sagaal iyo toban uu dhowaan u dhintay isagoona ku jira qofkaasi xaalad karantiila wasiirka ayaa carabka ku dhuftay baaritaan dheecaan ah laga qaaday ay u direen dalka kenya islamarkaasna haatan jawaabta soo baxday lagana helay caabuqa covid sagaal iyo toban taasi oo ka dhigaysa dhimashadii ugu horreysay ee xanuunka safarka ee covid sagaal iyo toban ee deegaanada maamulka puntland sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku inuu marxuumku ahaa nin da-a islamarkaasna oo ku noolaa degmada galdogob ee gobolka mudug doctor jaamac faarax xasan wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi inay qaataan talooyinka caafimaad si loo xakameeyo faafidda coronavirus hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyadoo marba marka ka dambeysa uu kasii darayo cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya oo laga xaqiijiyay kor u dhaafaya lix boqol oo qof daanjirihii hore ee qaramada bidoobay u qaabilsanaa soomaaliya ayaa ku geeriyooday waddanka tanzaniya warbaahinta gudaha ee wadanka tanzaniya ayaa saakay wareysay in gudaha dalkaasi ku geeriyooday ergeyga hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya danjire augustena mahiga dowladda tanzaniya ayaa sidoo kale xaqiijisay geerida mahiga kadib markii uu kusoo booday xanuun deg deg ah oo sababay geerida ku timid marxuumka mahiga ayaa ahaa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya intii u dhexaysay ilaa tobaniyosodexdii kaas oo saameyn ku lahaa arrimaha gudaha dalkaasi sidoo kale waxa uu haatan ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda dodomo tanzaniya ayaa xilligan la daaldhacaysa xanuunka safarka ee covid sagaaliyo toban ayaan weli faahfaahin nuuca cudurka ee u geeriyooday mahiga oo ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee dodoma kadib markii isagoo jooga gurigiisa ku soo booday xanuunkaani geerida ku timid marxuumka ayaa waxaa ka tacsiyey madaxweynaha waddanka tanzaniya waxauna dhambaal tacsi ah u diray eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday isagoona qoraalkan sidoo kale ku sheegay in dowladdiisa ay ka murugootay geeridaasi mahiga oo ahaa diblomaasi sare ayaa kasoo shaqeeyey wadamo badan waxauna dhashay labaataniyo sideedii bishii agoosto ee sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay magaalada xebeedka marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax khasaare geysa oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid oo magaala xeebeedka marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa nooca miinaad dhulka lagu aasoo la geliyey agagaarka maxkamadii hore ee degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ugu jiraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi sidii warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala sidoo kale qaraxa kadib ayaa lagu soo waramayaa inay goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka kuwaasi oo soo qoqobtay dad lagu shakaysan yahay inay ka dambeeyeen qaraxaasi weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga marka iyo maamulka degmadaasi al-shabaab ayaa inta badan weeraro ka fuliya caasimada gobolka shabeellada hoose ee marka kuwaasi oo ku xoogan deegaanada hoos yimaada degmadaasi fataxaad webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan shabeellada ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sababay khasaaro iskugu jira naf iyo maalba webiga shabeelle ayaa fataxaad geysatay khasaaro naf iyo maalba leh waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu ka sameeyey degmada qalaaf oo ka tirsan gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya inta la xaqiijiyay fatahaada webiga ayaa waxa uu ku geeriyootay afar ruux halka sida la sheegayna uu la tegay matooro fara badan oo dadku markii hore beeraha ku waraabsan jireen sidoo kalena uu baabi'iyey dalagyo fara badan oo ku abuurnaa beero ku yaala degmada qolaaf iyo duulooyin hoostaga wararka laga helayo ayaa waxaa intaasi ku darayaan in boqolaal qays ee deganaajiinka webiga shabeelle ee degmada qolaaf oo iskaga barakaceen iyagoo ka cabsi qaba inuu waxyaalo u geysto fatahaada uu sameynayo webiga dadka degmada qalaafo qaarkood waxay warbaahinta u sheegeen inay ka cabsi qabaan in khasaaraha intaasi kasii farabadato maadaama roob uu halkaasi ka da-ayo webigana uu yahay mid aada u buuxdhaafiyey waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadkii fataxaadda ka barakacay ay haysato xaalad nolol xumo oo aada u liidata maamulka gobolka banaadir ayaa cudurka safarka dilaag ee coronavirus ka buufiyey suuqa bakaare ee magaalada caasimada ee muqdisho waaxda caafimaadka gurmadka deg dega ah ee dowlada hoose ee xamar ayaa howlo buufin ah laga hortegayo cudurka safarka ee corona ka sameeyey qeybo ka mid ah suuqa ugu weyn dalka ee bakaaraha ee magaalada caasimada ee muqdisho gaadiidka gurmadka deg dega ah ee dowlada hoose ee xamar ayaa waxa ay ka qeyb qaadanayeen howlaha lagu buufinayo iyagoona adeegyada biyo ay ku jiraan sunta disho jermiska waxay ka sameeyeen qeybo badan oo ka mid a suuqa gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir axmed xasan eemaan iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud cumar cali cabdi ayaa kormeeray howlwadeernada waaxda caafimaadka iyo gurmadka deg dega ah ee dowlada hoose ee xamar kuwaasi oo filinayay qorshaha ka hortaga caaba covid sagaal iyo toban ee lagu buufinayo caasimadda axmed xasan eemaani gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir ayaa sheegay in horey usoo buufiyeen goobo muhiim u ah shacabka iyo socodka iyo ganacsiga haddana lasoo gaaray suuqa bakaaraha oo shacabka muqdisho ay si weyn uga dukaamaystaan waxa uuna xusay in la gaari doono qeybaha kale ee caasimadda si loo sii wado ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban imankana akhbaaraadka caalamka maraykanka ayaa dowladda shiinaha ku eedeeyey in caabuqa covid sagaal iyo toban uu ku sameeyey shaybaar ku yaala magaalada wuhan ee wadankaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in halka uu ka yimid coronavirus ismaandhaafka sirdoonka maraykanka mar uu tilmaamay inay arkeen caddayn ah in coronavirus lagu sameeyey shaybaar ku yaala wadankaasi shiinaha goorsii horreysay xafiiska agaasimaha agoodii sirdoonka qaranka ee dalka maraykanka ayaa sheegay in weli baarayaan sida uu fayrasku ku bilowday hase yeeshee xafiiska ayaa sheegay in ay ogaadeen in covid sagaal iyo toban uusan ahayn wax uu qof sameeyey ama unugyadiisa la farsameeyey shiinaha ayaa gaashaankee u diruuray in cudur coronavirus ee shaybaar lagu sameeyey wuxuuna maraykanka ku dhaleecayeen habka uu covid sagaal iyo toban uga falceliyeen tan iyo markii cudurka coronavirus ka dilaacay magaalada wuhan ee wadanka shiinaha sanadkii hore ee laba kun toban iyo sagaalka ayaa coronavirus waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay saddex dhibic milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida halka in ka badan laba boqol soddon kun oo qofna ay u dhinteen mar uu khamiistii uu ka hadlayay aqalka cad ee maraykanka ayaa weli goobta ku sugnaa ayaa master trump weydiiyey maxaad ka aragtay wakhtigii wax kalsooni zaraa kuusiin ah in macadka wuhan ee arrimaha ferojoliga uu ahaa mid uu asal ahaan ka soo jeeda fayraska mar uu khamiistii ka hadlayay aqalka cad ee maraykanka ayaa weli goobta ku sugnaa master trump weydiiyey maxaad aragtay wakhtigii wax kalsooni saraa uu ku siinayaa in macadka wuhan ee arrimaha ferolojiga uu ahaa mid uu asal ahaan ka soo jeeda fayraskani waan hayaa ayuu yidhi madaxweynaha dalka maraykanka asoo wax faahfaahina ka bixin waxayna ila tahay in hay-adaha caafimaadka adduunka ay cabsi kusoo jiidaysa arrintaasi sababtoo ah waxay hay-addu u dhaqmaysay sida ayadoo wakaalad ka tirsan shiinaha goor dambe oo la weydiiyey inuu hadalkiisa kala caddeeyo master trump taasi kuma sheegi karo goor dambe ayaa la weydiiyey inuu hadalkiisa kala caddeeyo ayuu master trump yidhi taas kuma sheegi karo lagama ogola inaan middaasi kuu sheego wargeyska new york times ayaa khamiistii waxa uu ka warramay in saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad ee sirdoonka maraykanka ay weydiisteen inuu baaro haddii fayraska uu ka yimid shaybaar daraasaadka lagu sameeyey ee ku yaala magaalada wuhan ee wadanka shiinaha hay-adda sirdoonka maraykanka ayaa waxaa sidoo kale loo diray inay go-aan ka soo saaraan haddii shiinaha ay hay-adda caafimaadda adduunka ay xilli hore hayeen xog ku saabsan fayraska saraakiil aan magacooda la sheegin ayaa arbacadii sidaasi u sheegtay warbaahinta dalkaasi maraykanka bayaan dhif iyo naadir ah oo shaaciyay xafiiska agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka ee dalkaasi maraykanka oo ah midka dusha ka maamula hay-adaha sirdoonka dalkaasi ayaa waxauu khamiistii lagu sheegay inay la dhacsaan tahay dareenka guud ee dhinaca sayniska markii ay timaado in cudurka safamarka ee covid sagaal iyo toban uu asal ahaan yahay mid dabiici ah sirdoonku waxa uu sii wadi doonaa inuu si qoto dheer u baaro xogta ka soo baxaysa in sirdoonku uu go-aan ka gaaro haddii cudurka uu ka bilowday xayawaan ama haddii uu ku bilowday ficil si kama ah u dhacaya oo laga sameeyey shaybaar ku yaala wuhan waxay ahayd jawaabtii ugu horreysay ee cadii sirdoonka maraykanka uu soo saaro arrimaha sidan ee cudurkani kuwaas oo ka imaanaya shiinaha iyo maraykanka kuwaas oo sheegaya in fayraska uu yahay mid bioloji ah intaas waxaa ku eg warkuu dowlad kala socotay radio cadaado warkan warka xiga ammaana allah